ahlan wasahlan wmarxaban bikum assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh dhegeystayaal kulanti waana wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysaneysaan taarikhdu saaka waxay ku beegantahay sagaalka bisha koowaad ee janaayo sanadda labada kun afar iy labaatanka dhegeystayaal waa maalin talaada arrimaha gargaarka binaadinimada qaxootiyada barnaamijyada ku egnaa dhegeystayaal waxaan soo kala qaadanaa mase soo kala xignaa dhageysla hay-adaha sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda u n ocha hay-adda u qabilsan qaxootiyada waa u n h c r hay-adda cunnada adduunka w f b hay-adda caafimaadka w h o hay-adda caruurta u qabilsan unisef iyo weliba hay-adaha beeraha ee faw dhegeystayaal iyo hay-adaha kale maxalliga ka howlgala guud ahaan soomaaliya etoobiya kenya iyo sidoo kale guud ahaan caalamka dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan saaxiib ayaal kusoo dhawaada warbixinada kala duwan ee hay-adaha qaramada midoobey talaado weliba dhegeystayaasha la wadaagna qodobada warbixinada ugu dambeysay ee dabcan si toos usoo gaartay star f m iyo xogaha inta badan ee doonaya dadka ay danaynayaan in ay markaasi dhegahooda maqlaan haddii aa kusugantahay dhegeysta nairobi nawaaxigeeda waa halibar shan dhibic sagaal haddii aad sidoo kale mubaasad kusuganta waa halibar saddex dhibic shan haddii aad gaarisa dhadhaab xeryaha qaxootida faafi tanaarifa masalaani aad ku sugantahay waa sagaashan toddoba dhibic hal wajeer habasweyne sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera baled xawsuufta maniisa raamo lafey sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu baa wadaagtunahay dhegeysta sagaashan toddoba dhibic eber iseelo balaanbala meeru madogaashina dhegeystayaal waa hal eber laba dhibic saddex dhegeystayaal marsaabid mooyaale xuduuda etoobiya dhankaas sideetan toddobadeed waa sideetan toddoba dhibic toddobo w w w star f m co k applicationka apka halkaas iskala socon kartaa kana soo diisan kartaa kana dhegeysan kartaa warbixinada wararka barnaamijyada dhegeysta sida tooska ee hawada ugu jira star f m waa hagaag aan markan ku bilaabo hay-adaha kala duwan sida hay-ada caruurta u qaabilsan unisef waxaa leeyahay caruurta ku nool marinka gaza waxay wajahayaan khatar sadex iminkan marka loo fiiro saddex meelood sii laba meel sii jibaarayaan ama sira usii kacayaan waana halista ugu weyn ee nolosha soo foor saareysa caruurta gaza ee falastiiniyiinta iyadoo kiisaska caruurta waa dabcan waa kiisaska cudurada ay kor u kaceen nafaqeynta iyo weliba hoos u dhaca iyo weliba kor u kaca colaadaha dabcan kusii ku dhawaanayaan toddobaadkii afar iyo tobanaad waa toddobaadkii afar iyo tobanaad dhegeystayaal kumanaan caruur ayaa horay u dhintay horabshadaha halkaasi ka socdo iyadoo xaaladaha nololeed ee caruurtahay si xawli ah uga sii xumaaneyso marinka gaza iyo sidoo kale guud ahaan falastiiniyiinta iyadoo ay sii kordhayaan kiisaska dabcan ee xarunada ay caruurta hadda wajahayaan ay kamid yihiin sida shubanbiyoodka saboolnimada cuntada dabcan ama cunyarida halkaasi ka taagan sii korayso caruurta taasoo sare u qaadaysa khatarta dhibashada ee caruurta dhegeystayaal caruurta gaza waxay qabsatay dabcan waxay inta badan haas u dhacay riyooyinkii oo dabcan ay qabeen dabcan waa kangungaarka waxbarashadooda caruurta gaza waxay qabsatay dabcan riyo dabcan waa dabcan waxa oo kasii daraysa xaaladaha ee duruufaha halkaasi ka taagan ayay tiri katrina rosil agaasimaha fulinta unisef caruurta yuliba qoysaska ku nool marinka gaza waxay sii wadaan waxaa dabcan sii socotaa dhimashada iyo weliba dhaawaca dagaalka halkaasi ka socdo ee u dhexeeya xamaas iyo sidoo kale ciidamada israa'iil waxayna noloshu aada ugu sii badanaysaa khatarta cudurada laga hortegi karayo iyo cuntada la-aanta biyo la-aanta dhammaan caruurta weliba dadka rayidka ah waxaa in markaasi laga ilaaliyo rabshadaha oo ay helaan adeegyada aasiga sida ay markaasi ku sheegtay iyadoo sheegtay in sahayada ilaa haddaysan gaarin loogu talagala dadka oo ay ka hortaagan yihiin ciidamada israa'iil israa'iiliinta kuwaasoo ku sheegay in waxba markaasi isan u ogoleen inay gudaha galaan kiisaska shubanbiyoodka ee caruurta da-dooda ka yartahay shan sano ayaa kor u kacday ilaa iyo afartan iyo sideed kun ilaa iyo koob iyo toddobaatan kun hal toddobaad gudahooda oo ka bilaaban oo dabcan ka bilaabmaya waa toddoba iyo tobanka decembar oo u dhiganta saddex kun laba boqol xaaladood oo shuwan ah maalintiiba kordharka muhiimka ah kiisaska waqtigan gaaban ayaa ah uu calaamad xoogan oo muujinaysa in caafimaadka caruurta marinka gaza uu si deg dega ugu sii darayo kahor dabcan ka hor intaynan markaasi colaada sii fidin celcelis ahaan laba kun xaaladood oo shuwan ah oo ku dhacay caruur ka yar shan sano ayaa la diiwaangeliyay bishii bishii oo korarka wuxuuna markaasi ka dhigayaa korarka waa lixaad ee kor marka loo firay qiyaaska ah ee labada kun boqolkiiba markii laisku celceliyo dhegeystayaal tani markii iskudadabcan waa isku dhaca ee sugnaantu waxaa dabcandabcan lasoo tawinaya in khatarada macluusha ee marinka gaza ay markan dabeeqadii sanadkii tegay ee disembar ay aada usii xumeyd unisef waxay markaas ogaatay in tirada sii kordhaysay caruurta aysan heli karin baahidooda nafaqaynta asaasiga qiyaastii sagaashan boqolkiiba caruurta da-dooda ka yar tahay laba sano ayaa cuna laba ama laba ama in ka yar koox cunto ah waa sida laga sheegay sahan ay sameysay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan caruurta unisef ee saameynsa disembar lixi labatankeedii dhegeystayaal tani waxay kor u qaadaysaa ama korarka dhegeysa boqolka sideetan in caruurta marka loo barbardhiga isla sahmiinta la sameeyey laba toddobaad ka hor qoysaska badankooda waxay sheegeen in caruurtooda ay helaan oo keliya haruudh oo ku jiraan rooti ama caano iyagoo buuxinaya qeexda faqri cunto oo daran kala duwanaanshuhu cuntada ay haweenka uurka leh iyo weliba kuwa naasnuujinaya sidoo kale si aad ah ayaa loo dhimay si intii soo gaari jirtay waa galaya marinka gaza kadib markii ciidamada israa'iil ay jideen sahaydii cunada inay halkaasi gaarto shan iyo labaatan boqolkiiba oo keliya ayaa cunay hal nooc oo cunto ah maalin ka hor ku dhowaad lixdan iyo shan boqolkiiba laba keliya dhegeysta sida macluumaadka warbixinta ay kusoo sheegaysa hay-adda qaramada midoobay xaaladda sii xumaanaysa ayaa kor u qaadaysa welwalkii weliba laga qabo nafaqo xumid ba-an ee weliba heerka dhimashada ee jibinta heerka macluusha unisef waxa ay si gaar ah markaas uga walaacsan tahay nafaqeynta in ka badan ilaa iyo boqol iyo konton iyo shan kun oo haween uur leh iyo weliba hooyooyin naasnuujinaya iyo sidoo kale in ka badan boqol soddon iyo shan kun oo caruur ah oo ka yar dabcan laba sano marka loo eego baahida nafaqada ee gaarka ahi weliba waa dabcan baylahooda marka la isku daro oo aanan la daaweyn nafaqaa nafaqiya xumada ama nafaqa xumada iyo weliba cudurka waxay abuur dabcan meerto dhimasho ah caddeyntu ayaa muujinaysa in inta markaasi madaafiicda iyo xabadaha halkaasi ka socda ay ku dhimanayeen weli waxay sheegaysaa in xaaladda halkaas weli ay kasii darayso oo sidoo kale dhimashadana ay weli sii badan tahay cadeymuhu ayaa muujinayan in caruurta caafimaadkooda ay weli kasii darayaan sida hay-adda qaramada mido warbixinteeda ay ku sheegayso hay-adda sidoo kale qaramada midoobey inta badan ay ku celcelinaysaa marka loo fiiriyo xaaladaha marka laisku daro ay markuu sheegayso nafaqo xumida caruurta ee inta badan ay hadda soo wajahayso halista iyo weliba dhibaatooyinka ee hadda laga hadlayo marka laisku barbardhigo loo fiiriyo dhimashooyinka ee hadda dabcan israa'iil ay kula kacayso ee marinka gaza isku hormaadyadu waxay markaasi dhaawac xoogan soo gaasay weliba burbur biyaha dabcan waa burburka weliba inta badan ay ku sheegayso nidaaminta xaaladda ee hadda markaasi wajahayaan hooyooyinka dhallaanka ah hooyooyinka iyo weliba dhallaanka marinka gaza waxayna dabcan hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan caruurta unisef ay sheegtay in caruurta barakacyaasha iyo weliba qoysaskooda aanan awoodi karin inay markaasi helaan adeegyadii as-aasiga ah loogu talagalay inay helaan kadib markii ciidamada israa'iil ay diideen in sahayda halkaas ay galaan waxaa hadda inta badan loo raadinaya ama sheegtay qaramada midoobey sidii ay ku heli lahaayeen baad cunno dhegeystayaal iyo biyo nadiif ah weliba fayadhoor iyadoo qaar dabcan qaar badan oo ka mid ah ay bilaabeen inay markaasi ay dabcan ay bilaabeen inay iskaga qaxaan goobihii ay degnaayeen halka ciidamada israa'iil ay sidoo kale ku qasbayeen dadka inay halkaas ay ka baxaan meelaha dhegeystayaal ee taageerada inta badan lagu gaarsiiya ka mid ah isbitaalada ayaa sidoo kale xaaladooda ayagana ku xun oo daawooyinkii iyo adeegyadii nafaqada caruurta da-dooda labada sano ka yar aysan ka helin sida warbixinta ay ku sheegayso dhegeystayaal hay-adda qaramada midoobey bal markayna intaas qodobada kale aan sii gudagelin dhegeysta bal markaan soo qabta mid ka mid adeega dabcan waa baafin waxaa la baafinayaa aamine xaaji jaamac oo hooyo waa sagaashan sano jir ah waxayna markaasi ka dhintay aagam dabcan waa waxawey markaas ka dhintay isri gaar ahaana section tree waxayna markaas dhintay galabtii maalintii shalayto galabtii waana qof waayeela da ah dhimarkana ka xanuunsan dhegeystayaal waana hooyo gaaban sidoo kale caato ah oo madhuuban dhegeystayaal midabkeeduna waa madow ciddii aragto ama meel ku sheegi karto hooyadaasi fadlan waxaa laga codsanayaa in lambarkan aad kala xiriiri karto mise aad ku hagaajin karto hooyo aamine xaaji haddaad meel ku sheegi karto mise markii kugu hordambeysay mise aada aragtay hooyadaasi lambarada waa eber toddobo hal shan eber afar toddobo toddobo lix waa toddobo toddobo laba lix ama lambarka kale waa eber toddobo lix sagaal shan shan afar sagaal saddex shan lambarka dhabar kale kugu cildhegeysta waa eber toddobo hal shan eber afar toddobo toddobo laba lix ama lambarka kale waa eber toddobo lix sagaal shan shan afar sagaal saddex shan waa hooye aamino xaaji jaamac qof daaye qof waayeel ah sagaashan sano jir ah dhimarkana ka xanuunsan dhegeysaal hooyo dhuuban oo caato ah oo dabcan midabkeedu dhuumadoow yahay waxaana markaasi dadka ugu wardamaysay maalinta shalayto kadib markay guriga kasoo baxday waxayna kasoo dhuntay ama ka luntay hooyadaasi section tree dhegeystayaal meesha ugu dambeeya masaajidka dhegeystayaal ciddii aragto ama meel ku sheegi karta hooye aamine xaaji jaamac waxaa laga xoosanaya si naxariis leh in ehelkeeda qaraabadeeda ay markaasi kusoo hagaajiyaan mise markii inaad aragta laga yaaba mise meel aad ku sheegi karto mise inaad gacanta ku hayso aad garan la-daay ciddii aad ku hagaajin lahayd fadlan lambaradaasi aad kala xiriiri kartaa waana eber toddoba hal shan eber afar toddoba toddoba laba lix ama lambarka kale waa eber toddoba lix sagaal shan shan afar sagaal saddex shan ayaad ku dabcan lambaradaas si toosa u beegsan kartaa oo la kala xiriiri kartaa dhegeystayaal sidii hooyadaasi loo heli lahaa waana aamine xaaji jaamac dhegeystayaal star f m cutu gobolku qeybar ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal waad ka basantaila socodka dhegeysiga dhegeysta tan iyo bilowgii iskoormaadka unisef waxay markaasi ay sahay muhiim ah gaarsiisay marinka gaza oo ay ku jiraan dabcan tallaal sahay caafimaad weliba xirmooyin dhanka dabcan waa nadaafada weliba caanaha dhalaanka loogu talagalay da-yarta dhegeystayaal iyo sidoo kale ilmaha labada sana da-da ka yar dhegeystayaal loogu talagalay nafaqooyinka cunto dheeri ah oo gaar ah dhegeystayaal nafaqa dabcan nafaqada caruurta iyo hooyada dhalaanka cuntada dadka weyn waxaa inta badan loogu talagalay si dadka loo gaarsiiyo kuwaasoo lagu sheegay in kumanaan qof ay gaarayaan oo markaasi ku go-doonsan sidoo kalena ku jira gudaha marinka gaza kana bixin sidoo kalena gaarin dhegeystayaal waa dabcan kana bixin gaarina meelihii markaas ay joogeen unisef ayaa waxay sidoo kale gaarsiisay shidaal biyo weliba haamaha biyaha lagu kaydsado jirgano dhegeystayaal musqulaha dabcan inta badan markaa la isticmaali kara dhegeystayaal iyo weliba waxay markaasi sheegtay bustayaal oo markaasi qabowga dhaxanta markaasi halkaasi ka jirta ay kaga geli karayaan dhegeystayaal tani ayaa waxay sheegtay in ogogol leedahay sida dhibaatadii xaaladaha halkaasi gaaran loogu yareen lahaa laguna dabcan loogu talagalay dad weliba caruurta inta badan hadda oo habsaan ku dhacay dhegeystayaal goobihii waxbarashada welisan tegin dhegeystayaal unisef waxay markaasi ku baaqaysaa in dib loo bilaabo isku socodka ganacsiga weliba dabcan si ay arintan waa waxay sheegaysaa in ganacsiga waa dabcan waxay sheegaysaa in ganacsiga dib loo bilow sidoo kale wadahadalada si markaasi loo helo xabad joojin bini-aadinimo ah deg dega si ay gacan uga geystaan badbadinta nolosha dadka rayidka loogana yareeyo dhibaatada halkaasi ka taagan unisef waxay markaasi ka shaqeynaysaa inay bixiso gargaarka nafaqada lagu badbaadinayo caruurta gaza si ay dabcan ugu helaan una helaan baahiyada ay maanta markaasi qabaan laakiin waxay si deg deg ah dabcan ugu baahan tahay helitaan ka wada shaqeyn ah labada dhinac ee dhanka xamaas iyo sidoo kale dhanka ciidamada israa'iil oo ishortaagan waxaad markaasi sheegaysa in ammaanka muhiim uu yahay oo sidoo kale shaqaalaha hay-adda qaramada midoobey ay geli karayaan sidoo kalena ka shaqeyn karaan gaarisiin karaan sahayda iyadoo markaasi sahan waa sahan ay sameysay sanadkii waa sanadkii aynu hadda kasoo waa dabcan kasoo gudubnay december waxaana markaasi lagu ogaaday in tirada halkaasi caruurta ay aada usii badanayso u baah oo kuna jira qeybta markaasi macluusha tan iyo markii toddobadii oktoobar weerarada xamaas ay qaadeen kuna qaadeen fariisimo ciidamo ah ay ku leedahay gudaha dabcan israa'iil taasi keentay inay halka dabcan keentay in godood iyo weliba ciidamada israa'iil ay gudaha u galaan gaza iyo sidoo kale falastiin weeraro waxaana markaas la sheegaya in dhimashada tan iyo weerarka ay bilaabatay ay aada u sii badanayso laakiin taasi waxaa ka daran xaaladaha ee caruurta iyo dadka waayeelada caruurta iyo dumarka inay hadda markaas kusii badanayso sidoo kalena khatarta halkaas weli ay kasii jirto sida hay-adda qaramada midoobey sheegayso ee qeybta caruurta u qaabilsan unisef bal markan hay-adaha qaramada midoobey ayaan weli kusii soconnaa dhegeystayaal waxyaalaha kala duwan ay qorayaan in ka badan ilaa iyo toban caruur oo maalintii celis ahaan waxay ku dabcan ku wayaan hal ama laba dabcan labadooda dabcan lugood ama lugood dabcan laba lugood gaza tan iyo markii ay colaadu ay ka qarxeen saddex dabcan halkaasi ka qarxeen saddex bilood ka hor ayay tiri save the children ilaa iyo toddobadii oktoobar in ka badan boqol waa dabcan in ka badan kun caruur ah ayaa laga gooyey hal ama laba lugood sida ay sheegtay unisef qaar badan oo ka mid ah qaninada lagu sameeyey caruurta ayaa lagu sameeyey iyadoo aan la suuxin dhegeystayaal iyadoo nidaamka daryeelka caafimaadka ee gaza uu dabcan naafeeyey isku hormaadka iyo weliba yareynta dhakhaatiirta iyo weliba kalkaaliyaasha iyo weliba sahayda caafimaadka sida dabcan waa daawooyinka suuxinta oo markii qaliinka bukaanka ama qaliinka bukaanka lagu sameynayo la siiyo iyo weliba antiboyotikada daawooyinka sida ay sheegtay ururka caafimaadka ee adduunka w h o iyadoo saddex iyo tobanka mid ka mid a isbitaalada soddon iyo lix ee gaza ay qeyb ahaan ka shaqeeyaan waxay markaasi ku shaqeeyaan qeyb ahaan iyo weliba iyo isbedel ku saleysan toos oo ku xiran helitaanka shidaalka iyo weliba sahayda caafimaadka ee is-aasiga ee maalin kasta sagaalka isbitaal ee qeyb ahaan shaqeeya ee koonfurta ayaa shaqeynaya saddex jeer awoodda halka uu soo food saarto dabcan gaabad daran oo dhanka saadka iyo weliba shidaalka intaa waxaa dheer keliya boqolkiiba soddon dhakhaatiirta isku horumaadka ka hor gaza ayaa weli ka shaqeeya sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka w h o madaxa save the children country waa country ee dalka dhulka falastiiniinta loo haysto johnson dhulka la haysto ee johnson lee ayaa yidhi waxaan aragnay dhakhaatiir iyo weliba kalkaaliyaal aada u murugeysan marka ay caruurta soo galaan ama soo gaaraan dhaawaca qaraxyada saameyntana ay leedahay in lagu arko caruurta xanuunkaasi faraha badan iyo weliba la-aanta qalabka oo la-aanta qalabaadka waa qalabka dhegeystale ee bukaanada daawooyinka lagu daaweeyo ama xanuunka ka yareeyo dabcan ayaa aada ugu badan xitaa xirfadayaasha khibradda leh dhegeystayaal xataa aga dagaalku ka socdo aragga iyo weliba dhaawaqa ilmaha yar ee bambooyinka lagu gooyo ama heshiin karo si iska daa in la fahmay xuduudda aadamaha caruurta yaryar ayaa dabcan lagu qabtaa dabcan qaraxyo waxay si gaar ah ugu nugul yihiin dhaawacyada waaweyn ee nolosha bedela dhegeystayaal waxay leeyihiin dabcan lugoynta jirkooda dabcan daciifka ah sidaa darteed waa xoogyarada ayaa loo baahanya dabcan xoogyarada ayaa sidoo kale keena dhaawaca maskaxda qofka markaasi kasoo gaari karto madaxdooda weli si buuxda uma dhisna dhegeystaan munuqyahooda waa dabcan waxaa laga hadlayo caruurta sidaa awgeedna waxay hadda markaasi ku habsatay dhibaato iyo colaado markaasi dabcan kasoo kabsanaynin waxaa inta badan hadda ay curyaamo ku noqdeen dagaalada halkaasi ka socdo oo dabcan duulaanka israa'iiliinta dabcan ay ku qaadaan dhulka falastiiniinta waa dhulka la haystay dhegeystayaa leh waxaana markaasi sheegayeen in dhibaatadan aan loo aabayeelin lagula kacayo caruurta iyo sidoo kale dadka waayeelada iyo hooyooyinka dhibaatooyinka caruurta ee colaadan waa mid aan qiyaasi karin iyo xitaa si kasii badan sababaha ah waa mid aan markaasi loo baahnayn oo gebi ahaanba laga fogaado sida markaasi hay-adda qaramada midoobe ku boorinayso dhibaatadan dilka dabcan naafeynta caruurta ayaa markaas lagu tilmaamay xadgudub weyn oo ka dhana caruurta sida xeerka markaasi qaramada midoobe qeexayo haddii aysan qaadin tallaabo ay beesha caalamka ku ilaalinayso mas-uuliyadda ka saaran sharciga caalamiga ee bini-aadinimada oo ay ka hortagto dembiyada ugu weyn dabcan waa dembiyada caruurta taariikhda waxay markaas inay xukmi doontaa dhammaanteena waa in aan markaas u hogaansamin casharadii hore waa dabcan inaan u hogaansamin dhibaatada iyo xaaladaha lagula kacay caruurta falastiiniyiinta oo ka hor imaanayso qaanuunka dabcan foosh xun ee dembiyada ay markaasi ku saleysanay xeerka jeneva xawajoojinta qeexan oo keliya ayaa soo afjari doontaa dilka iyo weliba naafeynta dadka rayidka ah waxaana ogolaanaysaa gargaarka biniaadinimada in dadka loo baahanya in la gaarsiiyo oo ay ku jiraan daawooyin muhiim ah ee caruurta markaasi lagu daaweeyo qiyaastii weliba gobolo waa qiyaas marka loo fiiriyo baahida way halkaas inta badan marka isku cililishaan tarada ayaa sare usii kacday ilaa iyo laba iyo labaatan kun falastiiniyiin ah ayaa la dilay konton iyo toddoba kun oo qofna kalena waa la dhaawacay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ilaa iyo toddobadii oktoobar sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka gaza iyadoo caruurta la naafeeyey lagu dilay heer aada u xun iyo weliba qoysaskao dhan oo la dilay maalin kasta sida warbixinta ku sheegtay safe the jiran waxay bixineysaa adeegyada lagama marmaanka ahi iyo weliba taageerada caruurta falastiiniyiinta tan iyo kun sagaal boqol konton iyo saddexdii kooxda safe the jiran ee dhulka falastiiniinta la haysto waxay ka shaqeynayaan habeen iyo maalin iyagoo soo bandhigaya saxyada muhiimka ee markaas ku taageeraan dadka u baahan dadkan waa dadka u baahan baahida gaarkana qaba dhegeystayaal ee dadwaa dhulka la haystay falastiiniyiinta iyo sidoo kale marinka gaza waa hagaag oo arrimaha sixirbararka iyo qiimaha dhegeystayaal qiimaha cuntada iyo kuwa aan cuntada ahayn labaduba waa xasilooni way xasiloon yihiin magaalada muqdisho hirshabeelle galmudug iyo halka dowlad goboleedyada harsan dhegeystayaal marka laga reebo puntland iyo somalilan dhammaan badacooyinka waxay muujinayaan isbedelo hoos u dhaca sida qiimaha waxaa loo aaneynayaa soo celinta silsiladaha sahayda oo is hashay xaaladaha wadooyinka oo soo hagaagaya oo horey dabcan u curyaamiyeen daadadka halkaasi gobolka gobolada ka daaya dhegeystayaal marka laga reebo dabcan saliidda dabcan cuntada lagu karsado ku dhowaad dhammaan badacooyinka cuntada ee somalilan koonfurta galbeed waa koonfur galbeed iyo sidoo kale jubbaland waxay hoos u dhaceen boqolkiiba hal ilaa iyo laba iyo toban inta udhexeysa hoos u dhacan waxaa markaas loo dabcan loo aaneyn karaa xaaladaha wadooyinka soo hagaagay taasoo dabcan sahlaysa in badeecadaha loo raro suuqyada taasoo kor u qaadaysa guud ahaan sahayda si kastaba ha ahaatee puntland qiimihiisu waxay kordhay ilaa iyo boqol hal baasada waa boqolkii laba sokorta ilaa iyo saliidda cuntada boqolkii waxay kordhay hal boqolkii dhegeysta qiimaha caanaha geela ayaa hoos u dhacay boqolkiiba hal ilaa iyo afar iyo toban somalilan puntland koonfur galbeed weliba jubbaland kororka saadka ee suuqyada oo ay weheliso dabcan hagaajinta wadooyinka ayaa markaasi qeyb ka qaatay hoos u dhaca qiimaha dhegeystayaal ee caanaha sidoo kale qiimaha ariga ayaa hoos u dhacay boqolkiiba hal ilaa iyo saddex somalilan puntland koonfur galbeed iyo sidoo kale jubbaland dhegeystayaal taas oo ay ugu wacan tahay saadka kordhay oo ay sababeen oo dacan waa dhawaanshuhu xoolaha dhaqaalaha suuqyada dhegeystayaal heerka shaqaalaha dabcan shaqaalaha ayaa kordhay laba somalilan waxay hoos u dhacday hal ilaa iyo laba puntland koonfur galbeed jubbaland qiimaha dabcan naftada ayaa hoos u dhacay ilaa iyo toban ilaa iyo afar iyo toban boqolkiiba somalilan iyo koonfur galbeed siday u kala horeeyaan iyadoo markaas ay u xasiloon tahay daadadka dalka intiisa kale xasiloonida qiimaha waxay sabab u ah sahayda oo ay korodhay ilaa oo keentay dabcan soo gelitaanka wadooyinka intaa waxaa dheer qiimaha sarifka ayaa waxaa mid joogto ah dalka oo dhan ee soomaaliya helitaanka guud ahaan suuqyada waxay lahaayeen saxaay ku filan si ay u daboolaan baahida qoysaska dalka oo dhan inkastoo ee horumar guud markaas laga gaaray lagana sheegay haddana waxay markaas lagu arkay suuqyada go-doonsan sida luuq afgooye afmadow xagar dhegestayaal kismaayo dabcan xarar dheere baydhaba bardaale iyo sidoo kale hobyo sida warbixinta ay sheegayso kala duwanaanshuhu suuqyada waxay dabcan ahaayeen kuwo firfircoon oo leh noocyada kala duwan badeecooyinka yuriba tira waxaana lagu soo waramaya inay adkeysi u yeesheen baahidii faraha badnaa ee suuqyada ka dhacay dhegeysta si kastaba ha ahaatee saamiyada hoosudhaca ayaa lagu arkay suuqyada waa dabcan kooban oo ku yaala luuq afgooye afmadow hagarka ismaayo beerdheer dhegeystayaal iyo waa ceel barde waa cadaale iyo sidoo kale baydhabo beerdaale ayaa markaasi bakhaar ka ahaa khudaar dhegesaal iyo miro waa tayada waa badeecaduhu guud ahaan way fiicnayd dhammaan gobolada dalka oo dhan adeegsiga in isku socodka baahidaha ayaa markaas ahaa mid xasiloon gobolada waqooyi halka gobolada koonfureed gaar ahaana dabcan jubbada hoose iyo weliba jubbada dhexe halkaasoo heerka webiga uu weli yahay mid sarreeya oo ay ka dhigan tahay wadooyinka aan la mari karin taasoo caqabad markaasi ku noqotay habsami u socodka gaadiidka yuruba agabka suuqyada horumar guud ahaan ku saabsan litaanka badeecooyinka kala duwana oo dabcan kala duwan oo cuntada yuruba ee ceel barde xudur waajid hardheere iyo sidoo kale las qoray badhan oo ah kuwa markaasi la xusay sida warbixinta ay ku sheegeysay saadka wadooyinka waaweyn ee waqooyiga waa wadooyinka waaweyn waa wadooyinka waaweyn iyo wadooyinka dabcan waxaa la mari waayey xaaladihii roobabka markaasi halkaasi ka dhac marka laga reebo meelaha ee roobabka ay ka da-een ay go-doomiyeen waqooyiga saadka sida muqdisho jowhar balcad iyo weliba cadaado kismaayo dhobley hooqaani afmadow baydhabo bardheer xadka u dhexeeya doolow soomaaliya iyo weliba doolow gedo waa doolow cadar hal ahaada etoobiya ayaa sii socday oo la heli karay dhegeystayaal saameynta ay ku yeelan karayso amniga cuntada xasiloonida iyo weliba hoosu dhaca qiimaha dhegeystayaal suuqyada dalka intooda badan waxay markaas u ogolaataan muwaadiniinta inay iibsadaan badeecooyin badan oo ay isku awood wax ku iibsadaan isbedelka qiimaha sidoo kale si toogan u saameyni doonaa habbedelka cuntada iyo weliba qoysaska gaar ahaana kuwa ku tiirsan suuqyada helitaankooda cunada dhegeystayaal hoosu dhaca qiimaha cunada yaa dabcanwaa hoosu dhaca qiimaha cunada waa caanaha geela ayaa aada u saameeyey qoysaska inay markaas helaan badeecooyin qani ah kuwaasoo buritoonka waa borotiinka oo ay ku jiraan nafaqo faa-iido leh oo ay ku jirto maadada fitimen dhegestal gaar ahaana caruurta da-dooda ka yartahay shan sano sida warbixinta ay sheegayso saddex bilood oo lagasoo dabcan laga bilaabo weeraradii foosha xumaa ee toddobadii oktoobar gaza waxay noqotay meel dhimasho iyo weliba quus ah tobanaan kun oo qof oo u badan haween iyo caruur ayaa la dilay ama la dhaawacay qoysasku waxay seexdaan meel bannaan iyadoo heer kulku oo hoos u dhacay goobihii lagu amray dadka rajidka ah inay markaas u guuraan ammaankoodana ayaa la kulmay dabcan la kulmay guduqeymo dabcan ammaankoodana waxay markaasi hadda dulhooganayaa dhibaatada iyo duqeymaha ciidamada israa'iil halkaas ay ka geysanayaan goobaha caafimaadka waxaa lagu hayaa weeraro aan markaasi joogsi lahayn isbitaalka yar ee qeyb ahaan ka shaqeeya ayaa waxaa buuxdhaafiya kiisas dhaawac ah oo ay aada ugu jir yihiin dhammaan saadka oo ay buuxdhaafiyeen dad quus ah oo badbaado doonaya masiibo caafimaad oo dadweyne ayaa soo ifbaxaya dabcan cudurada faafo ay markaasi ku faafayeen hoygii dabcan ciririga yiribo iyadoo markaasi bulacaduhu ay daadanayaan ilaa iyo boqol sideetan dumar ah oo falastiiniyiin ah ayaa maalin weliba u mula iyadoo lagu jiro fowda fowdada iyo xaaladaha dagaalka dadka ayaa wajahayaan heerku waa heerarkii ugu sarreeyay ee cuntada yarida abid ee la diiwaangeliyey macluul basgeeska ka taagan gaar ahaana caruurta laba iyo tobankii toddobaad ee lasoo dhaafay waxay u ahaayeen naxdin cunto la-aan biyo la-aan dugsi malahan ma jiro wax markaas aan ahayn dhawaqa dabcan cabsida ee rasaasta iyo weliba dhawaqyada gantaalada maalin weliba dhegeystaan gaza waxay si fudud u noqotay meyd aan la degi karin dadkeeduna waxay maalin walba arkayaan khataro ku wajahan jiritaankooda iyadoo dunida ay daawanayso bulshada bini-aadinimada waxay markaasi ka noqotay howl aan macquul ahayn oo ay taageerto in ka badan laba milyan oo qof iyadoo weliba shaqaalahoodii la dilay lana barakiciyey iyadoo ay hawada ka maqan tahay waa iskaashatada iyadoo ay wadooyinka burbursan iyo weliba kolonyada gaababurta korka ku filan furan iyo sahay ganacsi muhiim ah badbaado waxay markaasi ku dhawaaq dabcan u xiran tahay oo sidoo kale diiday sahaydaasi ciidamada militariga ee israa'iil dhanka kale weerarada gantaalada ee israa'iil ayaa sii socda in ka badan ilaa iyo boqol iyo labaatan qof ayaa weli lagu haystaa gaza xiisadaha daanta galbeed ayaa sii dabcan kulanaynaysa dhawaashadu qulqulka gobolka ee dagaalka ayaa si dhow dhegeystayaal aan markaasi loola socdaa rajadu weligeed ma noqon mid aada usii fog gaza waxayna tustay biniaadinimada ugu xun iyadoo sidoo kalena waqtiyo geesinimaha hogeyn ay markaasi u dhiman tahay waxaana soo aragnay sida rabshadadu aysan u xalin karin khilaafaadka laakiin keliya hurinta dareenka iyo weliba abuurista dabcan jilalka cusub oo khatar iyo weliba amni darro markaas gelin kara caalamka dhegeystayaal waxaana si waxaana sii wadaynaa inaan markaasi dalbaynano joojinta degdega ee dagaalka keliya ma ahan dalka gaza weliba dariska laa hanjabay laakiin jilayaasha soo socda kuwaasoo aan weligood markaas iloobi doonin sagaashanka maalmood ee dabcan cadaabta iyo weliba weerarada awaamirta markaasi ay ku fulinayaan mise u sameysanayaan ciidamada israa'iil waxaa la jooga waqtigii dhinacyadu buuxin lahaayeen dhammaan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga iyo weliba ay ku jiraan ilaalinta rayidka weliba daboolidda baahiyadooda muhiimku iyo weliba si deg deg ah ee markaasi loo sii daayo dhammaan laybsayaasha dhegeystayaal waxaa la joogaa waqtiyada beesha caalamka ay awoodeen oo dhan adeegsan oo aysan adeegsan lahayn taasi oo u dhacday dagaalkani weligiis ma ahayn inuu bilowdo laakiin waxaa la dhaafay waqtigu dhammaan lahaa ama la gaaray waqtiga uu dhammaan lahaa dhegeystayaal sida warbixinta ay markaasi ku faahfaahinayso macluumaadka dhegeystayaal ee hay-adda qaramada midoob qabisan faw qeybteeda dhegeystayaal waa hagaagii dhegeystayaal idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari weli dhegeysanaysaan oona ku maasantiin sida wanaagsan qurux badan ula socotaan oona dhegeysanaysaan markana soo qabto dhegeystayaal xaaladaha markaasi dadka ayagana dhibaatada markaasi qaba ee hadda la eldaran oo warbixinta markaasi la sheegayo sida markaas loo kala daran yahay markan u fiirinayna dhegeystayaal haddaba waxaan eegeynaa warbixintan kooban oo oo dabcan warbixintan kooban oo ka hadlaysa maali dadka barakacyaasheeda iyo xaaladeeda markan ay ku sugan yihiin dhegeystayaal waa hagaag ku dhowaad laba milyan oo qof ayaa dabcan laga ilaalin doonaa soo gadhista jahwareerka cimilada ee la xiriira biyaha oo ay ku jiraan daadadka iyadoo ay ugu wacan tahay waa dabcan kasoo kabshada ilaalinta weliba adkeysiga hagaajinta maareynta khatarta masiibooyinka iyo nidaamyinta ilaalinta bulshada ay taageerto barnaamijka adkeysiga cimilada gobolka bariga iyo koonfurta africa ee waa r c r b c r b waa r c r b two waa wejiga labaad ee mashruuca taxanaha ee tobanka sana ee ka socda bariga iyo koonfurta africa oo loogu talagalay in lagu xoojiyo oo adkeysiga dabcan saameynta cimiladu ay biyaha waxayna siisaa malaawi laba boqol iyo afartan milyan oo deeq ah iyo weliba toban milyan oo deeq midooda africa ayaa siisay ururka horumarinta caalamiga ah ee i d a si kor loogu qaado r c b waa r c r b two oo hadda hirgelinayo ama laga hirgelinayo comoros mareykanska sudan si ururka dabcan horumarinta bulshada koonfur africa iyo sidoo kale xainta farsamada ee gobolka bariga ee intro lagiisa loo yaqaano wadada ku yaala bariga iyo weliba koonfurta africa ayaa sii wadaa inay markaasi ladaalaan la daladhacayaan jahwareerka cimilada ee xiridan iyo masiibooyinka cimilada si kordhaya dhegeystaan inta jeer ee soo noqnoqoto taasoo keenta jawaab celin falcelin oo markaas waxba laga qaban karin dhegeystayaal malawi ayaa kulan dabcan waxaa malawi la sheegaya in sagaal iyo toban daadad waaweyn iyo sideed abaaro masiibaha shan iyo toban shantii sane lasoo dhaafay inay halkaasi ku habsay ka dhacda dhegeystayaal malawi mashruuca wuxuu mudnaan siin doonaa maareynta biyaha ee shira river basin kaasoo muhiim u ah gobolka gaar ahaana malawi iyo mosambik dhegeystayaal r c r c weliba r c r r b one iyo two one iyo two ay kala yihiin dhegeysa horumarinta aqoonta ay markaas inta badan ka hadlayaan isbedelka cimilada musiibooyinka dabiiciga ah ma ah ma ixtiraamaan xuduudda waa xuduudaha qaran dhacdooyinka kelida waxay yeelan karaan saameyn xun oo gobolka markaasoo dhan dabcan ka dhici kara mashruucyada gobolka waxay door muhiim ah ay ka ciyaaraan kobcinta iskaashiga ballaaran si ay wax loogu qabto caqabadaha guud ahaan waanu caqabad ahaan guud looguna dabcan fududeyn karayo isdhaafsiga aqoonta dalalka xubnaha ka ah taasoo muhiim u ah dardargelinta tallaabooyinka ka dhanka isbedelka cimilada ayuu yiri silaayin shuka agaasimaha dabcan gobolka ee horumarinta joogtada ee bariga koonfur africa dabcan waa koonfur africa waxaana hadda caqabadaha ay tilmaamayaan sheegayaan in marka loo fiiriyo dabcan khatarada ka iman kara wadamada ku yaala bariga iyo koonfur africa ayaa si wadi doona inay dadaalaan xaaladaha markaas ay ka hadlaan musiibooyinka inta badanna dhacaan waa laba sida warbixinta ay tilmaamayso sheegayso in tagayada sharciga maareynta khatarta dabcan musiibada ee dhowaan la ansixiyey dabcan la ansixiyey sanadkii hore soo dhaafnay laba kun saddex labaatanka waxayna soo bandhigaysaa fursad markaas lagu taageerayo kabedelka dalalka qaabka ka ah qaabshada musiibada ee diyaargarowga dhigaysa yaraanta khatarada tahay inay dabcan khatarada ina markaas tahay inay soo dabcan kasoo kabshada musiibooyinka kadib r c c waa r c r b one iyo two ujeedadoodana tahay in markaas diiradda la saaro sida oo markaas ugu muhiim wax loo qaban karo laguna badbaadin karo dadka shacabka halkaasi ku noqon ama ku dhaqan dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybar aad dhegeysanaysaan saaxiib shukran dhammaantiin ku maasantiin la socodka xulashada star f m waan iga mahad celin sida wanaagsan aad aragtiin fikirkiina dhegeystayaal mar weliba aad ugula wadaagtaan oona siisaan star f m saaxiibada waxaan leeyahay shukran dabcan inkastoo waqtiga uuna hayo oo warkii goorood noqon doontaan iyo tobankii bariqnimo ana inta ka hor waxaan naga tegayaa sidaasi nabadgelyo shukran dhammaantiin ood mahadsantiin sida wanaagsan aad ula xulataan una dhegeystaan oona socotaan ablicathonka sidoo kale uga soo dejisataan mar weliba star f m wiilkiina ha ahaato weli weliba star f m halkan star f m halkan adiga kugu soo gaartay dhegeystayaal labada dhinac waa laisku dabcan baahi qabaa saaxiibayaal shukran waanu isku soo dabcan berita ayaan kulmi doonaa idinka ebe